runtii haddii lays yidhaahdo ka warrama saddex mowduuc oo wakhti badan qaadanaya weeyaan wakhtiga la haystaana waa wakhti aada u kooban in qaad lagaga warramo mar labaad shiishad haddii laga warramayo waa qiiq tubaako oo la cabbayo waa in sigaar laga warramaa dabeetana laysweydiiyaa maxaa difrinise u dhexeeya shiishadda iyo sigaarka marka saddex shay in lagaga hadlo wakhti aan filaya afartan daqiiqo inuu ku eg yahay waa aad bay u dhib badan tahay cumuuman marka aan soo duuduubo waxaan isleeyahay qaad markaynu idhaahno soomaali qofka ahi malaa waa welagsperiasid yacni waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba taariikhiyan dib ugu noqon maayo laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin waayo dhulkoodana laguma cuni jirin manay aqoonin nimankii ugu horreeyee soo arka waxay ahayn shantii nin ee skandinaviyanka laga diray ee magacaba uu bixiyey ee yeman tegey iyagana markii dambe kanay caalaysayba way madheen marka cumuuman la eego marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen toddobaatanaadka wixii ka dambeeyey toddobaatanaadka wixii ka dambeeyey baxdi badan badan badan baa lagu sameeyey natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen daraasaad jaamacaad tiro badan kuwa maraykanka kuwa jarmalkaa kuwa switzerlanda qaar ingiriiskaah dad badan baa sameeyey buxuud sacuudiga xataa jaamacaddii soomaaliyeed ee muqdisho ee baxdi bay ka sameeyeen saddexiyo siddeetankii marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray runtii dhammaantood waa ku argagax gelinayaan wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro matala united nationku who baan filayaa markay baaritaanadoodii koowaad samaynayeen afartan maadday sheegeenoo ku jira laakiin waagaa may aqoonin maadadda tan ugu khatarsan ee cathinon la yidhaahdo waayo cathinonku maadadday markaa iyagu moodayeen inay ugu khatirsantae ku jirta waa cathin kathiinku waa light drug waa stimulant waa drugiska saddex qaybood bay u qaybiyaan qayb kicisa jidhka iyo maskaxda iyo qofka bini aadamkaa fikradiisa iyo qayb nabto oo dejisa oo hordaysa iyo qayb hallusation khayaaluun iyo inuu wax maqlo iyo riyo ku itixaanta qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant kokayinku la kooxiyey waa qaybaha kiciya qofka bini aadamkaah qaadka markaa ugu horreysay wixii ay ka heleen maadadda kaahiinka ah oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive darag tahay oo ay laa darag fudud tahay ayay moodayeen inay wax walba tahay inkastoo iyada lafteedu kaahiin antidobing agencyga mamnuucaadkiisa ku jira qoladan orodada iyo olombiga iyo kuwa wax cayaariya maadaadkan laga baadho ee qofka la eego inuu daragaysan yahayo in kale kuwaasay ka tirsan tahay waxa uu shardiya inuu five microgram bermililiter inuu ka yar yahay hadduu five microgram soo gaadho waa drug abuse waa kuwan ordada laga reeba iyo waxaan o dhan bay ku jirtaa marka asliyan iyaba waa maaddo ah maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugiska ka mid tahay laakiin way ka fududdahay ta kale marka loo eego kathinonka maadadda la yidhaahdo oo mawaadda ugu khatarsane ku jirta ah markaa hore lama garannin laakiin waa lagu qanci kari waayey inay kaathiin qudha waxa ku jira ay tahay haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waaye ama la garan kari waaye waayo waa lagu qanci kari waayeoo kaathiinku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro marka haddii waxa loo cunaya ay tan tahay bay leeyihin maxaa loo tuuraya ma iyada aada loo cuno garaabadan weyn iyo ushan dheere u baalku ka samaysan iyo kuwaasay ku badantay intan yaree curubta la goosto kuma badnaa su-aasha isweydiinta le waxay noqotay markaa war haddii bahalkan kaatiinuu yahay waxa loo cunayaa maxaa intii la tuurayeyna ku badiyey intan la cunayana ku yareeyey waa inay jirtaa wax kaloo intan yari ay wadatoo gaara taasaa waxay keentay in baxdiga dib loogu noqdo ayay markaa isolate gareeyeenoo soo saareen maado la yidhahda cathinon inay ku jirto na molecular structurekeeda ayaa la soo bandhigay waa waxay resubrical u tahay waa uun amfaytamiin natural amfaytamiin bay ku tilmaamaan waa amfaytamiin muraayadda chemicalisay u samaysantaa haddii muraayad loo dhigo qaabkay u soo baxayso ayuunbay u soo baxaysaa bay idhahdaan cathinon waxyaabaha ay baadhista ugu adkaatay waxaa ka mid ah maadaama westranku inta badan waa ha dhulka wax lagu baadhayo qaadkuna wakhti badan lasoo saadayo waa maaddo aan joogisteedu badnayn afartan iyo siddeed saac kadib kathin iyo nirodfederin bay isu beddeshaa waa afartan iyo siddeed saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaad ka warramaa qaadka waxa la saaroo dhamme way dheereeyaan sababta mayaa garanaysaan haddii dameer la saaro haddii awr la saaro haddii gaadhe la saaro wax kastoo la saaro waa la eryaya waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaadhsiiyo maadada tani inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ee hore u gaadho waa lasoo duuduubaa oo berigii horena caleyn muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moosjarkeediiy waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadatani hadday iftiinka la kulanto ama oksijiinka ay la kulanto markiiba way isbeddeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaa ka la furfuro ma jecla inay cunaan waan mid rabdada nasiibay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban kaasinoontiisii baa ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oksijiin badan la kulmo chemical structurekiisii baa isbeddelaya marka kathin bay noqonaysaa ama nurefederin bay isu beddelaysaa oo kathinon bay ka baxaysaa marka waa unstable bay idhaahdaan maaddo ah maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dedejinayo qaabka qofka loo gaadhsiinayo afartan iyo siddeed saac hadduu dhaafo daraggii loo baahnaa maaha waa inuu wakhti dhe fudud lagu geeya cumuuman afartan maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay darag ahaan u leeyihiin waa u khatarsan tahay waayo dunida badhna drugska herarkiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad bay ku jirta maraykankana qaybta afraad buu ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan maalan tanica icid baa ku jirta tanica icidka waxa weeyaan waa icid dhan lagu magdiyo haragga kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnuhu caddaadaan ama waa nin icida haragga lagu magdiyey ee qurunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya dats wy uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badanna alsarku ku dhaco waxyaabo badan oo kalea ku jira laakiin maadada tani cathinonka la yidhaahdaa kimikali waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long terama waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid a qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjirhkan kelida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaas wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal maalan markaad u diyaargaroobaysoo kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbedelaa waxaa isbedelaa wadna garaacistiisaa badata si aad enerjigu xoog u heli karto waxaa isbedelo bay yidhaahdeen yacnii waxyaabo badan oo jidhka ka mida ayaa isbedelu ku dhacaa marka maadada tani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagala qofku hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yarado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya waxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhahda xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galayoo kaleu jidhkiisa u react garaya marka waxa isbedela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid ah garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota tembratureka jidhkaoo kor u kaca blood bresharekaago kor u kaca qofkoo euferia taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxa bilaabma bay idhaaheen euforiyada marka uu gaadho marka hore maadada tani nuso saaca hore waxay ku sii jirtaa weli inuu jidhku nuugis ku sameeyo laakiin markauu nuugistaa jidhku uu ku sameeyo uu jidhka ay gasho waxaa bilaabmaa wakhtiga hadalbadnida qolada qaadka cuntaa marka hore baalka lagoo goostaa cabaan marka la joogaa sheekada isku duba dhacdaa markaasaa la wada hadlaa waxay dhahdeen maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku toctive isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyberactive buu noqdaa dhaqan dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyiinaad u fiirsatay midii garaabadan agtiisa taalu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay idhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jidhkiisu controolku ka lumo qaybaha qaar ka mid ah ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyberactive u noqdo oo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samayse waxaa ka mida bay idhaahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way sheexisaa masal contractionka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipation kan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca bawaasiir baa ku dhaca yacni xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxaa ku dhacaba la yidhahdaa qofku wakhtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yaro daayo wakhti yarka uu ka baxo halusation baa ku dhaca bay idhaahdeenna ah inuu waxyaaba sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaalidan maqladaqaysa markay idhahdaan qaad baa waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa halusation iskan bay idhaahdaan halusination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay idhaahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo tri moorba ku dhacba isagoo iska fadhiinba kolba jidhka meele dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jidhku dhaqdhaqaaq badan uu sameeya nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhaheen jidhkiisa kiilo kastoo ka midi inuu zero point eight milligram of catinon uu qaato matalan ninka toddobaatan culayskiisu yahay fifty six milligram catinona buu u baahan yahay siduu waxaanaynu sheegaynoo dhan uu u gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa wakhtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaaba ay leeyihin uu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribinoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu yey waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiya soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraabay moodayaan waxyaabaha uu keeno waxaa ka mida bay yidhaahdaan xanuunada psychologicalka qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idiraabka nafsigaa ama waxaan iminka soomaalidu ay buufiska u bixisay qofkoo codad maqla ama xataa dadka qaarkood baranoid wuu dhaafaa psychofrenia buu la gaadha oo ah inuu qofku codod maqlo ama uu shakiyo uu yidhaahdo waa lay xamanayey qof laba qofoo meel iska fadhiy u yidhahdo maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay maxay igu hadalhayseen waxaa ku dhaca bay yidhahdeen qofka isagoo qura maahe weliba wakhtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad qura maaha bay leeyihin sidiisuu toxi ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinaya caleentii iyadaa la iibinayaayo inay fiicnaata la rabaa dhalaasho marka besticideska iyo insecticideska iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno d d t iyo qaar lamida baa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuno qaar ka mid ee d d t caadiya dhiigooda dhakhaatiirtu intay baadho d d t caadiya laga helo ma aha inuu qaadku materialkan d d tga u leeyahy ma laha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyey wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleentu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badanoo kaluu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokingkuna wuu raacaa inuu sigaarka cabo dad badanoo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamriga daba cabaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugiska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jebinayadana ay idhahdaan waa runtood qaadku kor buu qaadayaa markuu dawakhana khamri markuu cabbanaa dib buu u celinaya haddana waa laba waaliyadoo midba dhinacu socoto waa ka mid dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunaya waxaa kan xanuunada infectionka lagu kala qaadaa markay maalin maalmaa ka mid ah waddan yurub ka mida bay godadka yare lagu qayalo mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin labiyo toban qof bay qabteenoo siddeed bay tiibbay ka heleen yacnii maca way wateen raajitadoodii oo dadkan waa loogu taagi waayo dhakhtarkaale iyo waxaa marka qolada hajiinto guuraysa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawradiiy wixii la raba in laga qaado labayo toban qof baa sideed laga helay t b isagu t baydama keenin laakiin sercamistaniskan ku xeeran dhulkan lagu qayalaye meeshan la fadhiyo waxa kan ayaa keena problemskan tirada badan leh waxay isweydiinayaan inta aan dragga kanaad xoog u isticmaashay aanu waalida gaadhsiinin financial crisiska uu sameeyo dhaqaalo burburka uu sameeya isaga qayb weyn ka ah bay yidhaahdaan waalida ku timaada iyo buufiska dadka kan ku dhaca waxaa ka yimaada bay yidhaahdeen qofka oo siddeed saacadoodoo wakhtigiisa ka mid ay ka khasaarto oo dee meelun fadhiyo sheekaynaya waxay yidhahdaan waxaa ka mid ah marka uu cuno ee uu wakhtiga uu cunistiisa ku jiro waa hyberactive marka hore laakiin marka dambe wuxuu bilaabaa inuu dumo marka uu soo dumayo haddaad meelaha qaadka ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo waa la wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jidhka u galana sheekada iyo hadalkaa badata marka dambena waa la kala wada aamusaa ninba meel buu gaar isaga jeestaa uu u aamusaa waa markuu bilaabmo bay leeyihiin euforiyadu inay degto marka drosinasku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabahu keena waxaa ka mida bay leeyihin hadhow inuu hurdada seexan kari waayo hurdayari baa ka mida waxyaabaha la socota markuu hurdada seexan kari waayo waxay idhaahdaan nin soomaaliyeed baan arka wuxuu igu yidhi toddoba shaqaa layga eriyey buu yidhi oo toddobadaba qaad baa laygaga eriyey yacni toddoba shaqaan ka tegay buu igu yidhi toddobadaba waxa laygaga eriyuun anigoo intaan habeenkii qaad cunay subxii ama daalay ama hore u kici kari waayo ama wakhti dambe tegey sabab qaad baa laygaga eriyey waan iska daayey buu yidhi oo shaqaan bilaabay shan sannadoodoo isku xigtaanan xataa maalin xanuunsan buu yidhi markaasay igu yidhahdeen buu yidhi war adigu dadku maalin xanuuna wuu qaataayo maad iska xanuunsatidna yacni gaaladu waxay dhahan berri waan xanuunsan doonaa bay dhahaan three days yeer baa la ogoliyay in marka wuxuu tilmaamaya in noloshiisa inta uu differenceka u dhexeeya inta uu leegyahay markaan soo duuduubo runtii wakhtiga daraaddeed waxa laga qoray aad bay u tiro badan yihiin laakiin qaybtiisa psychologicalka markaynu tilmaamno waxay idhaahdaan stage oneka labaatanka ilaa shan iyo labaatanka daqiiqadood ama shan iyo tobanka daqiiqadood ilaa labaatan daqiiqadood ugu horeeya wuxuu galaabay idhahdeen xaalatu tambiih ama atanabuh xaaladda soo jeedkii hore sidii nin koofi cabay oo kale firfircoonida horuu dareema sagaashan minit markay gaadho bay yidhaahdaan waa xaalatu lkayf waa euforiyada markuu gaadho marqaanka rasmigaa markuu gaadho ee hadalku tiro bata weeyaan xaaladda saddexaad bay idhaahdaanoo marka uu ka kacayo iyo waa marka alqalaqi nafsi uu bilaabmo maqaayiis tiro badanoo ay ku sameeyeen ama qiimayn tiro badan iyo baadhitaanno tiro badanoo ay ku sameeyeen waxay caddaynayaan kow inuu khalkhalgeliyo cawaatifta qofka bini aadamka oo dhan oo uu ka mid yahay faraxa murugada ay ka mid tahay nacaybka jacaylka ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa ay ka mid tahay dhiiranida baqaha waxaasoo dhan khalal buu ku sameeyaa bay leeyihiin oo qofku normaalitigiisii ma noqdo marka aan soo duuduubo waxaan leenahay waagii hore ee qaadka aqoonta loo hayay scientifically ay yarayd muran badan baa jiray bayna alculamaa kuwa sharciya iyo kuwo kaleba muranku wuu badnaa waayo qadaayaad scientificah oo yaallay ma jirin laakiin wakhtigan dambe hadda qof aan ogayn unbaa murma laakiin daraasaadkiisa cilmiga qofka akhriyaa runtii ma murmi karo sida awgeed ayaa munadama sixa alcaalamiya hu ayay baaxisiinteedu waxaa lagu daray inuu ka mid yahay afartan maaddo bay sheegeen oo qaadka laga helo waxaana akhirkii la go'aamiyey inuu drugska ka mid yahay maandooriyayaashay ku dareen muctamar alcaalam alislaami limukaafaxati almuskiraati walmukhadaraat iyaguna waxay go'aamiyeen inuu ka mid yahay mukhadaraadka sharciyan xaaraamta ah fataawi lculamaa'i almuslimiin markaynu eegnana fataawi aad u tiro badan oo fogaynaysa ayaa ka soo baxday dudub ahaan waxay adillo sheegaan waxaan jeclay inaan mar wada sheego laakiin haddaan qaadka inaha ku koobo oo masalada labaad ee yaro lay dhiibay tilmaamo oo ku saabsiisan shiishadda intaana shiishad ka warramayn malaa inaan dee sigaar wax yar ka tilmaamnaabaa roon sigaarku maanta cilmiyan waa maadooyinka sida fiican loo baadhay waxay caddaynayaan afar boqol oo maaddo inay ku jiraan sigaarka yaraa la qiiqinayo afar boqol oo maaddo f d a-ga maraykanku waxay u ogol yihiin shan boqol iyo sagaal iyo sagaashan adectif baa loo ogolaaday in lagu dari karo oo liiga leh oo lagu dari karaa afar ma afar boqol oo maaddo wax gaadhaya ayaa ku jira bay yidhaahdeen qaar ka mida haddaan idin sheego u fiirso waxaa ku jira maadooyin sunah waxaa ku jira aan idin tiriyo qaybo ka mid a sigaarka qiiqiisa la cabbayo waxaa ka mid a waxyaabaa ku jira ammoniya ammoniyadu waa waxyaabaaan musqusha lagu maydho waa detergent musqulaha lagu maydho waxaa ka mid ah akiton ama asiton asitonku waa solvent waa waxyaabahan mudiibkaee wax lagu dhalaaliyo maalan waxyaabaa loo isticmaalo waxaa ka mid ah dumarku xaamuuradday marsadaan bahalladan layskaga maydho asiton bay ka samaysantahy waxyaabahan lagu maydho ee lagu dhalaalinayo xaamuuraddan yar ay dumarku marsadeen asiton bay ka samaysantahy waxaa ka mid ah tolowin tolowin iyana waa mudiib kale waa solvant kale oo industrial warshadaha lagu isticmaalo waxaa ka mid a ilaa iyo lix toddoba maaddo oo la wada ictiraafsay inay ka mid yihiin mawaad musartana ama carcinogenic substances mawaadda keenta kansarka byrin baa ka mida uruthayn baa ka mida naftylin baa ka mida cadmiyan baa ka mida cadmiyamka ma taqaanin qiiqa sigaarku ku jira waa baaterigan gawaadhida bahal ku jirta baateriyadan gawaadhida aynu ku kaxaysanno bahal ku jirta weeyaan cadmiyamku waxaa ka mida dibazakandrin waxaa ka mid a maadaad mushaca xataa radioactive qaar ah polonium baa ka mid ah oo maadda mushaca ah maaddo radioactive leh waxaa ka mida sumo maalan maadadan arsenica la yidhahda arsenic waa poison lethal poison weeyaan waa sunta quraanjada cadi markay ku qanintahay kugu reebto quraanjadana cad sumaha markay dadka qanintahay ku reebto waa arsenic baa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah naftaliin naftaliintu waa sun kale baashan yare aa dharka ku xoqxoqataan sunta ku jirta weeyaan waxaa lagu laayaa dadkan jidhkeennu markuu gaboobo xasharaad baa jira dusheenna iska fuushan oo cuna dadkan elerjika noqdabaa markaa elerji ku noqda marka bahashaas alcahaba af carabiga alcath bay yidhaahdaan qaatil alcath weeyaan waa xayawaanadaa sariiraha korkooda saaran carruurtan yarre elerjiga la ydhaha laga bedela sariira waa xayawaanka saaran sunta lagu laayo ayaa ka mid a waxaa ka mid a d d t caadiya ku jirta qiiqa sigaarka waxaa ka mid ah carbon monoxide iyo carbon dioxide labaduba waraaqdiisan saree gubanaysa carbon monoxide baa ka mid carbon monoxide waa qiiqanuu soo daayo gaadhigu intaanu weliba oxijinta dabadda la kulmin aanu dioxideka noqonin ee monoxideka wiya waana sun sidiisaa waxaa ka mid a methanol methanolku waa rakidyadan cirka loo diro shidaalka lagu shido ayaa ka mid ah waxaas qiiqa sigaarka ku wada jiraan waxaa ka mid a butangas wallaacadan yare la shido gaaska lagu shito ee shidaalka laga soo dhex saara ka mida waxaa ka mida fenil caloride waa blastigiska ladaa'inka blastiga marka la samaynaya maaddo ka mida mawaadda lagu sameeyo waxaa ka mida mawaadda ku jirta gaasiskan meelaha wax lagu gowraco waxaa jira xayawaanada qaar ay bakhtiyaanoo gaas lagu dilo gaasiskaasi suntaa qaar ka mida ku jira yacni kulli haada aan sheegayo haddaad google imageska gashaan ama youtube aad gasho waxaad arki doontaa iyadoo xabad sigaara inta la sawiray sumahanoo daasada ku jirana ay dhinaca kaga wada sawireen oo la tilmaamayo waa masaa'il aan muran ku jirin waxaa la rumaysan yahay maanta kansarka ugu tirada badan lee dunida ka dhacee laab ku dhaca inuu ka yimaado qiiq sigaar sigaarka inaynu isku maanta ma aha masalo muran ku jiro inuu boysi yahay bale waxaa la leeyahay lix boqol oo kun oo qof buu dilaa oo ah sigaarka salbiga ah ka cabbaya mooyaane kan soo afuufay dadka ay la nuugayaan kuwa u dhinta lix boqol oo kun dunida gaadhaya bay leeyihin sigaarka caadigaana dunida shan milyan dad ah buu ka dilaa bay yidhaahdaan shiishaddu haddaba ma kaga disantahi meeshaan u socday waxay ahayd shiishad shiishaddu miyay ka gadisantahi maya shiishaddu waa tubaakadii saddex nooc bay u isticmaalaan qole tubaako khaliya saarta bahasho ku gubta oo dhuxul saara qole tubaako munakaha intay xagga dambe galaan bay khamiiriyaan waxyaabaa lagu khamiiriya waxaa ka mida khadkan wax lagu daabaco madbacaduhu khadka isticmaalaan waa khad yaroo dhalada yaro intaa waa laga yaaba dhowr kunoo kitaab inay daabacdo kaasaa lagu daraa lagu waxyaabaa lagu khamiiriye ka mida waxaa ka mida nakahaadka frutiska ama tufaax ama nacnaac ama waxaasi nakahaadkaasa ka mida waxyaabaha ay ku ay ku sameeyaan laakiin shiishaddu miyay ka gadisan tahay shiishaddu kama gadisna saddexda maadde ugu khatarsan ee sigaarka ku jira waa nicotin nicotiinka sooma taqaaniin nicotin waa safiirkii faransiiskii sigaarka u doodi jira baasha loogu magac daray ee lishboon deganaan jiray waa nin faransiisa magacii nicotinka kow iyo daamur daamurka maxaa tidhaahdaa laamiyeri miyaa la ydhaha xamar baakan lagu dhiso wadooyinka ya laami okay waa katraan waa daamur iyo carbon monoxide waa saddexdaa ugu khatarsan ee ku jira bahalka ee mawaadoodu tiro badantay kuwa kale aynu sheegan o dhamme waa khataro waa ku jiraan laakiin quantatigaa yar quantatiga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maaddo quantatiga ku jiraa badan shiishaddu waxay leeyihiin kow carbon monoxideka ku jira wuu ka badan yahay ka laga cabo qofka shiishadda caba carbon monoxideka uu cabaa wuu ka tiro badan yahay ka sigaarku cabo waayo ka sigaarka uu cabaa wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda laakiin kani wuxuu ka imanayaaba ilaa dhuxusha lafteedii ilaa dhuxushiibaad nuugaysaa oo qiiqii dhuxushaad nuugaysaa maadaama aad qiiq dhuxuleed nuugayso carbon monoxidekaad cabaysaa waxay leeyihin twenty times buu ka badan yahay ka sigaarka laga cabo waa marka koowaad waana maadda musartana waa maadooyinka kansarka laga qaado waxaa kaloo ka mida bay leeyihin nicotiinka iyo daamurka ku jira iyona way ka tiro badan yihiin labadaba waxaan jeclay inaan waxoogaa ka tiltilmaamo shiishaddu dadka badh horta shiishada iyo sigaarka waxa qudha u dhexeeyaan odhan karee muuqda waa filtrasationka waa qaabka loo filtergareeyey labada sigaarkana buush yar baa la dhex mariya u filtara tanna biyaa la dhex mariya labaduba waxay filtergareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badanee labaduba ay filtergareeyaan waxa weeyaan in daamurka ka mid ah waa sababtay biyaha shiishaduna yalowga u noqdaan sigaarka dabadiisuna ay yalow u noqoto dhammaantood waxaynu leenahay waa ku jiraan shiishaddana faraq u dhexeeyaa ma jiro waxa qudhe faraqaynu nidhi waxa weeyaan qaabka loo sameeyo filtrasationka ama midna biyuu dhex mara midna buushkan yare la cabayuu dhex mara labadaba waxaan ka casi waa daamurka daamurka ama laamiga markuu meesha tan dhex maro qayb ka mida ku hadhaa casaada baxi ay sameeyeen ama cilmi baadhis new zealand lagu sameeya waxaa la tilmaamaya sigaarka la cabo sanadkii daamurka ku jira bay yidhaahdeen haddii waddo lagu dhisi lahaa shan kilomitir iyo badh waddo abaan u baahateen daamurkale in lagu dhiso bay yidhahdeen sigaarka bani aadamku cabo keliya lagu dhisi kari lahaa waa daamurka ku jira waxay tilmaamaan nikotiinka ama sunta nikotiinka ee baal ku jirta horta daamurka intaanan dhaafin daamurka oo qura haddii isaga kimikali la baadho konton maaddo oo sababa kansarka ku jira daamurkaoo kaliya konton maaddo oo sababa kansarka ayaa ku jira daamurka dhexdiisa maaddadan kale nikotiinka aan tilmaamayno ku jirta nikotiinka sidiisuba marka hore waa maaddo lagu laayo cayayaanka beeraha iyo dhirta yaryar labadaba waa lagu dili karaa beeraha marka lagu shubo dhirta yaryar ka soo horbaxdana waa gumaadaysaa xayawaankana waa gumaadaysaa walidaalika waxaa la yidhaahaa lixdan miligram oo nikotiina haddii wariidka lagaa siiyo haddii xididka lagaa siiyo khalaas oo dhimanaysaa laakiin inuu jidhku absorbgareeyo sambabka laga absorbgareeyo ayaa kuwantatigeedu yaryahy dats way aad u nooshay weli laakiin haddaad sigaar cabbi lahayd oo xagga lagaa siin lahaa waa horay maran lahaayeen cidi kama noolaateen qolada sigaarka cabta si kale markaynu u tilmaamno nikotiinku waa maaddo sababta walafka ama addictionka oo wuu ka khatarsan yahay xataa khamriga markay noqoto xagga adhectionka maaddaa qiiqan la cabo boqol kiiba shan iyo siddeetan ilaa sagaashan buu gaadhsiisay bay leeyihin halka khamriga ay ku qiimeeyaan boqol kiiba shan iyo toban qaadku dhanka wuu ka yaryahay oo walafka qaadka waa maadooyinka la walfuu ka mid yahay qaadku adhectionkaa laakiin inaad qaadka iska daysaabaa ka fudud inaad sigaarka iska dayso oo labada waxaa adag sigaarka adhectionkiisu ka adag yahay qaadkan keeno qofku inuu cimri degdego nin dhallinyaro markiiba madaxu caddaaday oo calaamaadkii da'du ka soo muuqdaan waa cimri degdeg sigaarku wuxuu ka mid yahay xanuunnada keena cimri degdeg ah waxay yidhahdeen sigaar cabku toban sannadood buu da'diisa ka wenyay bay yidhahdaan muuqaalkiisu waa xanuun ku dhaca wuxuu ku dhacaa bay yidhaahdaan maaddo jiin cajiib ah oo ah jiinka dib u cusboonaysiiya d n e da qofka iyo maxay saliskiisa unuggiisa cusboonaysiiyu khalkhalgeliya markaa sida xanuunkaasi oo kale ayuu wuxuu ku reebaa qofku inuu ka horgaboobo qofka kale oo sigaar cabku waxay dhahaan toban sannadood buu ka wenyay da'diisa normalka ah markaan soo koobo shiishadda daraasaad badan baa maanta lagu sameeyey cilmi baadhis badan maalan jaamacadda virginia ee commo virginia commonwealth ee maraykankaa cilmi baadhis ay samayso uu hogaaminayo brofessor la yidhaahdo thomas isenberg oo lagu soo saaray jariidadda caafimaadka yacni atib ilwaqaa'iga ee maraykan waxa uu leeyahay kuwa shiishadda cabbaa waxa ay nuugayaan ama waxa ay cabbayaan carbon monoxide iyo nicotiin u bandhigaya wadna xanuunka iyo xididda engega iyo nicotiin oo ah isna maadadda keenaysa idmaanka markaynu soo duuduubno daraasada ama cilmi baadhistaasi waxaa lagu sameeyey koob iyo soddon qof oo mutatawiciina oo da-dooda siddeed iyo toban jir ilaa konton jir u dhaxayso qaarna xabad sigaaraa la cabsiiyey qaarna shiishad baa la cabsiiyey kadib waxaa la baadhayaa markay midna sigaarka cabo midna shiishadda cabo qof walba dhiig baa laga qaadaya waxaa la baadhayaa dhiiggiisa inta maaddo ee ku jirta siiba waxay baadhayeen oxideska carbon monoxide iyo carbon dioxide waxaa jidhkaaga ku jira waxay kaloo baadhayeen nikotiinka jidhka ku jirta dabeetana waxay idhahdeen halka shiishada uu cabbay wuxuu ka badan yahay kan xabadda sigaara la siiyey siddeed iyo afartan goor yacni isagoo siddeed iyo afartan midhoo sigaara cabbay bay u dhigantaa walidaalika bu wuxuu tilmaamayaa brofessorkaasi thomas esenberg la yidhaahdaa daraasadan ama cilmi baadhistani waxay sheegaysaa buu yidhi nuugista la nuugo shiishaddu inay ka khatarsan tahay sigaar cabbista caadiga ah markastuu daraasaadkan ingiriisku uu leeyahay mukaafaxatu tubaqa la dagaalanka sigaarka iyana waxay soo saareen iyagoo baxti sameeyey inuu in badan ka badan yahay carbon monoxideka iyo bahlada uu nuugaya waxa kaka sigaarka cabbaya caadiga uu nuugayo waxay qiyaaseen dhiiggiisa mid walba inta ku jiraysa halka qofka caadiga ah bay yidhaahdeen three bercent wax ku dhodhow dhiiggiisoo dhamme aanu si caadiya u shaqaynaynin ka sigaar cabka fudud boqolkiiba labaatan baan dhiiggiisa si caadiya u shaqaynaynin carbon monoxideka cabay daraaddeed ka sigaar iyo cabka weyn baakidya wax ka badan caba boqolkiiba soddon ilaa boqolkiiba afar dhiiggiisa ka mid aan normal u shaqaynaynin bay tilmaamayaan doctor warrange wuxuu tilmaamay oo kale toban miligaraam oo tubaako ah oo shiishad lagu cabo soddon daqiiqadood waxa ay keensanaysaa buu leeyahay afar ilaa shan midhow sigaaray u dhigantaa buxuusta noocan laga sameeyey waxay ku xidhantahay tubaakada nooceeda qofka iyo qaabka uu nuugayo iyo bahasha iyo qaabkay u samaysantahy marka qaar baa waxay gaadhi karaan bay leeyihin ilaa afar boqol oo xabo oo sigaara normalitigu wuxuu u dhexeeyaa bay leeyihin siddeed iyo afartan xabo ilaa toddobaatan midhoo sigaara marka dadka shiishada cabaa waxay is leeyihiin waad ka khatar yartay kuwa sigaarka cabaya kama khatar yare uu ka khatar badan yahay dhowr sababoodba uga khatar badan yahay doosejiisao dhan isagoo horta mar buu wada qaataa ka sigaarka cabaya waxa laga yaabaa inuu wakhti u dhexdhexaysiiyo laakiin kani hal saac buu fadhinaya oo halkaa saac oo dhan qiiq buu cabbayaa waa marka labaadee sigaarka nowcun maaha qaabunbaaba loo kontaroolaa waxa lagu darayo laakiin xashiishadda si loo kalaa loo sameeyaa shiishadda tan la nuugayo si loo kala ayaa nokahaadkan iyo waxaan lagu darayo lagu sameeyaa marka kontarool kuma jirto saa daraaddeed way ka khatar badantahy bay leeyihin daraaso sacuudiga ay samaynayeen jaamacad ku taalla afar sannadood socotay waxay ku qiimeeyeen saddex iyo toban nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa bay baadheen way kala nooc iyo gedisantay bay leedahay waanay kala khatarsantay laakiin marka la ysku celceliya bay yidhaahdeen eight point thirty two miligram nicotinah ayaa cala ra'as ugu jira waxay ku qiimeeyeen oo ay tilmaamayaan shiishadaasi inay u dhiganto toddobaatan midhoo sigaara sigaarku dunida wuu soo yaraanayaa eshiya iyo caalamulmuslimiinkana wuu sii tiro badanayaa reer galbeedku horey u ogaadeen sigaarka iyo dhibuhu leeyay dabeetana qawaaniin badan baa lagu xadeeyey dadkii wacyigelin baa badan baa la siiyey brogaraamo badan baa laga sameeyey idinkana waxaan idin leeyahay carur waa ninka gogol image intuu galo ama youtube galo sawirada xanuunada laga qaado intuu daawado sigaar dambe caba intuu daawado dadka xanuunka ku dhacayo qof walba clinican in lagu tusayo markii uu baakirka hore cabay siduu noqday markuu intan cabay siduu noqday kansarka ku dhacay inta xanuuna ku dhacay ay tirinayaan tala bixinta dhakhtarka qaar diiday iyo say ku dambeeyeen haddaad aragto yacnii maad is tidhahdeen waxbaa qof bini aadami uu dib ugu noqon karayaa laakiin caalam alislaami iyo eshiya inteeda badan waxaad moodaa sigaarku inuu ama qiiqacbistu inay si hayru caadiya noqoto sacuudiga oo meeshay diintu ku soo degtaya shan iyo toban bilyan oo sigaaru cabbaa sanadkii waxay dhahdaan siddeed bilyan oo lacagu ku isticmaalaa masar siddeetan bilyan oo sigaaray cabtaa sanadkii bay yidhahdaan dunida waddanka ugu badan marka dadka deggan iyo inta sigaar cabto laysu ogo waa turkiga boqol kiiba toddobiyo lixdan baa cabbaa waa caalamulislaami waxaan ka warramayaa duwalka carabeed bay yidhaahdaan laba boqoloo bilyan oo sigaaray cabbaan sanadkii oo inta badan maraykan ay ka iibsadaan marka laysku dara bay dhahdeen dowladaha carbeed waxay lacag ku bixiyaan waxbarashada iyo caafimaadkoo laysku daray intay sigaar ku cabbaan baa ka badan adigu qiyaas ummad muslima oo wasaaradda waxbarasho waxay lacag isticmaasho iyo wasaaradda caafimaadku waxay lacag isticmaashay marka la ysku daro wasaaradda sigaar cabistu ka badantay waa caalamkii carbeed aynu ka nimi caalamkii muslimiintu saasuu u yaallaa runtii hay-al caalamiya waxay ku tilmaamaysaa dunida lix daqiiqiyo barhkii kastaba in qof sigaar uu u dhinto lix daqiiqa maaha waa lix sekond lix sekond iyo barhkii kastaba inuu qof sigaar dilo ولذلك ba جمعية الأمريكية لأطباء الأwrاm ama ururka maraykanka ee dhakhaatiirta xanuunada bararada shir ay muؤtamar ay lahaayeen ayaa waxaa ka hadlay john safrin nin la yidhaahdo markaasuu wuxuu yidhi sigaar cabistu ama qiiq cabistu buu yidhi waa silaaxu الdimaar الshaamil alwaxiid aladi yuhadid اlbashariya cabra mukhtalifa anxaaءi اlarض waa w m d buu leeyahi w m d-ga sooma taqaaniin webons of mass destruction bay yidhahdaan wuxuu leeyahay waa hubka qura ee waxgumaada ee dunida lagu isticmaalee bini aadamka khatarta ku haya waayo nucleyar dunida shan milyan ka dila sanad walba miyaa jira sigaarka iyo inta u dhibataa shan milyan bay gaadhaa baa laleeya iyo qiiqiisa inta u baktida daraaso kaleo maraykanku ay sameeyeen waxay tilmaamayaan dunida soddon milyan oo qof oo cusub baa sanad kasta sigaarka barta bay idhahdeenoo ku biira khaafilat lmudkhiniinka waxay shan iyo toban sannadood cilmi baadhis la samaynayay oo afar kun iyo shan boqol iyo labiyo toddobaatan qof lagu sameeyey ayaa waxay leeyihiin xataa ka cabaya daaye kuwan agtooda lagu cabbay waxay aada ugu dhowdahay bay leeyihiin inay daibetis noqdaan xanuunka daibetisku inuu ku dhaco markaan soo duuduubo shiishaddu sigaarka inay ka khatarsantay mooyaane kama kama fiicna shiishadda iyo sigaar cabbistuna bulshada waxay ku hayaan dhib bulsheed mid caafimaad mid jidheed mid nafsiya khalaaya dimaaq xataa sigaarka wuu dilaa xataa waxaa la leeyahay environmentkan iminka la leeyahay carbon monoxideka iyo carbon dioxidekanu la sii daynaya ha la yareeyo sigaar cabbistu waa waxyaabaha ugu badan ee lasii daaya bay ka mid tahay bini aadamku sigaarkan uu buufinaya environmentka waxyaabaha qaribee ugu badan bay yare ku jirta maxaan ku soo duuduubaya xukunkoodu waxaan oo dhan muxuu noqonayaa intan oo dhan waxaan idiin akhrinayay reer galbeed iyo meelahooda cilmigu waxa ay ka sheegeen haddii ay sidaasi dhab tahay bal aan qur-aankana idiin sheega markaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeya ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma rasaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun waar dadka mu'miniinta u baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxa wanaagsan ee aan idinku arsaaqay cuna ilaahayna u mahad celiya sigaarku miyuu ka mid yahay waxa wanaagsan iyo qiiqu iyadoo la leeyahay afar kun afar boqol baan markii hore didhi maaha afar kun oo maaddaa ku jira la leeyahay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima war naftiinna ha dilina waa qatli batii waa dil aayara aayara ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyay waanfiquu fii sabiili اllaahi walaa tulquu biaydikum ila tahluka ilaahay dartii waxula baxa oo lafihiinna halaaga ku ridina baa la yidhi dhaqaale ahaan ninka sigaarka cabbaya waxaa ka roon ninka subaxii intuu iska soo toosay dhaa niyo balwad yar baan leeyo anugu toban bawndun baan gubaa toban bawnd subaxii markuu guriga ka soo baxaya dabka saara maxaad odhan lahayd ka subax walba ninka toban bawnd dabka iska saara waxaa odhan lahayd de waa maaha qof caadiya odhan lahayd waayo lacagu buu gubay ninka sigaarka cabbaya lacagtiina wuu gubay caafimaadkiina wuu xumeeyey wax badan buu qof kalu qaribay kan baa ka roonoo kani lacag quruu gubay laakiin kani lacagna wuu gubay dhib badanoo tiro badanna wuu geystay ilaahayna wuxuu ina leeyahy walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin wara xadgudbina israafa samaynina walaa tubadiruu idan ikhwatii fi lcaqiida isaga qaadku mid buu dheeriyeyba waxa kale drugska dunida bulshooyinka inta badan dadka liitaa isticmaala innaga daraggeenna inta room baa isticmaasha ummad bal adigu waxaad qiyaastaa aqoon-yahankeedii culimmadeedii hore qaar ka mida dhaqaalayahankeedii maxaa la ydhahaa caaqilkeedii suldaankeedii wasiirkeedii madaxweyneheedii intuba darag cabto bal adigu qiyaas yani wax hariiba waxay ahayd daragga bulshada inta liidataa inay cunto oo la yidhaahdo ummadda tanoo darag ba isticmaasha laakiin daraggeeda dee bulshada inta liidataa isticmaasha laakiin bulsho hyer classkeedu dabaqadeeda sare ay mudminiin dhammaanteed wadatay dabaqadeeda sare ay tahay narcotic man narcoman ay wadayiin waa wax runtii aada loola yaabo qaadiyo sigaarkaba ikhwati waa la iska dayn karaa horta qaadku isagu wuu ka fududiyey dayntiisu sigaarka wuu ka fududiyey waayo dependenska marka la xisaabinayo kuwa sare kuma jiro qaadku kuwa ugu hooseeyuu ku jiraa iska dayntooda ay fududdahay sigaarkuna waa la dayn karaa laakiin waxaad u baahantahay inaad dayso dhowr shay kow ilahay qur-aanka wuxuu ley in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim nadaradda aynu aragtidaynu ka qabno sigaarka iyo qaadku marka hore inay aragti saliima noqoto waa wax fiican iyo waa wax lagu xaragooda iyo wax wakhtiga lasku sheekadaa intaad ilowdo inaad xaqiiqadiisa ogaatid markaad garato inuu waxaan yahay sun aada jidhka ku dirqinayso ku buufinayso caqligu wuxuu keenayaa inaad go'aana qaadato inaad ka tagto waa marka labaade inaad ilaahay barido waa marka saddexaade inaad casiima yeelato go'aan inaad yeelato bini aadamka caqligaa hogaamiya neef xoolaa maaha qofka bini aadamkaahi saa daraaddeed waa sucuuba adayg baa ku jira in la joojiyo laakiin waa adayg laga gudbi karo qofka bini aadamka hadduu go'aan yeesho wuu joojin karayaa waana badan yihin maraykan oo qudha dhowr sannadood waxay dhahan soddon milyan oo qof baa sigaar iska daayey sigaarka oo kii ugu sarreeyey haddii la daayo waxa ka hooseyana waa la dayn karaa idan waxaan ku soo koobaya wakhtiga gabagaba ahe sigaar iyo qaad waa la dayn karayaa caafimaad ahaanun baanan uga wax ka tiltilmaamay laakiin haddii muctamarka dhammaantii laga dhigo sigaar iyo qaad oo laysugu yeedho dhaqaalayahanadeenna iyo dhakhtaryahanadeenna iyo bulshadeenna iyo aqoon-yahankeenna waxaan isleeyahy kuma fillaadeen ka warrankiisa laakiin deriskan waxaa loogu talagalay inaynu isbaraarujinno dhaqaale ahaan haddaynu soomaalina waynu burburay waxaanu ka mid yahay sigaarku dowladaha yaryar ee soomaaliya ka dhisan qaar ka mida waxaa laysu qiimeeyey barjadka dowladduba ay sanadka ku shaqayso iyo intay qaadka dadku ku cuno waxa badan inta qaadka dadku ku cuno yani inta qaadka lagu cunaa waxay ka badan tahay maxay barjadka dowladaha meesha ka dhisan oo dhan taa macnaheedu waxa weeyaan waynu hanti beellay oo wayna caqli tiray oo wayna caafimaad tiray oo wayna bulshadiibuu burburiyey oo guryihiibuu baabi'iyey oo carruurteenna soo socota ayaa ninnimada waxay u arkayaan in qaadiyo sigaar la cuno waayo inay bulshada ku biiraan waa inay goobaha raggu fadhiya dee tagaan bulshada dadka yaryari waxay egtaan dee dadka waaweyne waxay samaynayaan haddii madaxweynahaagu qayilayo wasiirkaagu qayilayo suldaankaagu qayilayo caaqilkaagu qayilayo dan maxaa u diidaya inanka yari inuu qayilo ama inuu sigaar cabo ilaan dabaqadii bulshada u ahayd muuqaalka kuwaasiya dabaqadii uu rabay inuu ku biiro ama inuu hiigsadaa ficladay samaynayaan wuu samaynaya walidaalik inan yar ma odhan kartid war qaad iska daa war sigaar iska daa maanta dadkaan la hadlaya waxa weeyaan waa wasiiro waa madaxweyneyaal waa salaatiin waa cuqaal waa aqoon-yahan waa waxgarad waa dhakhaatiir dhakhtar intuu buufiyo ku yidhaha sigaarku waa sunbal ka war dhakhaatiirta soomaaliya aa nusba cabaa waanu buufinaya waana dhakhtar waanu ka warramaya inuu sun yahay waa runtii waa caqli dareer weeyaan yani waa dadkiio maanku uu ka sii guurayo waa nooc waalida ka mid a qof arkaya wuxuu ku dhimanayo isticmaalaya waa nooc waalida ka mida runtii dariskan runtii dhallinyarada waxaan leeyahay waa wax xun waxaasiya hal iska dhaafo waa yeelkana waxaan leeyahay waar ummadda tusaale u noqda oo wax kale haddaana tusaale ugu noqonaynin dhaqankaaga unugu noqo oo bilaahi calaykum wax kale haddaydan ugu noqonaynin warqaad iyo sigaarkuun iska daaya haddaa intaa soomaali ku taageertaan waxaan is leeyahay wax weyn baynu qaban kari lahayn mithaal basiitaan idin siinaya waddankan turkiga la yidhaahdo magaalada istanbul la yidhahdo xaafadda faatix la yidhaahdo masaajid baa ku yaalla sankiyadim baa la yidhaahdaa sankiyadim ereygo af turkiga macnihiisa waxa weeyaan iftarid annanii akaltu aw kaannanii akaltu waaba anigiioo wax cunay nin fakhrudiin la odhan jiro oo muslim ahaabaa dhisay ninkaasi muxuu ka dhisay masaajidka dhan waxau ka dhisay waxaa la yidhi markuu suuqa soo maro nin iska zaahida buu ahaa ou naftiisu wax yaroo ay kahatay u arko ama uu jeclaaday khudaar yaroo fiican wax yaroo fiican ayuu wuxuu idhahaa ka soo qaad anigoo cunay dabeetana intaasuu sanduuq ku ridi jirin shaah buu u baahday ama kofu u bah wax yarow jeceliyo arkay ka soo qaad anigoo cabay unbuu yidhaahdaa sanduuq buu ku ridaa sanduuqii buu berigii dambe furay masaajid buu sanduuqaasi dhisay ka soo qaad anigoo qaad cunay haddaad tidhaahdo meel ku rido intaa hadda soomaaliyaba waa dhisaynaa wixii burburay oo dhan intaasaa ku filan haddaynu isku raacno inaynu dhahno sanduuq laydhaha ka soo qaad anoo qaadka cunay oo maalintaa intii aad ku barjayn lahayd oo qura aad ku riday waddanka dhammaantii waa dhisi karaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
marka hore ilaahay baa mahadle isugu keenkeenay inteennaan oo waxgaradkii iyo culummadii iyo dhallinyaradii iyo shabaabkii iyo aayihii biritoo dhan ah inaannu isu nimaadno oo aannu aayaheenna iyo ummaddeenna aannu ka tashanno wixii noo dan ah marka xiga waxaan u mahad celinayaa amig oo runtii aniga ahaan lix sanaan qaad kambeynkiisa la soo rafanayey dhallinyarada amig markay hadlayeen culummada waxaa ka mid ahaa waxqabadka ama fishinka ay rabto amig inay wax ka qabato arrimaha bulshada waan u tegey amig lix bilood ka hor bay ahayd baan u malaynayaa alxamdu lilaah waxay noo sahashay amig inaan masaajidka alhuda east london masaajidka daarusalaam masaajidka alrisaala masaajid south westiga ku yaalla masaajid nord ku yaalla intaas inay ka socoto khudbadii iyo dacwadii iyo digistii ummadda looga digayay dhibaatada qaadka golihii ugu weynaa oo soomaali isugu timaadana oo kanaan maanta fadhin oo culummadeenni waaweynaa ay iman doonaan oo ka hadli doonaanna ay soo gaarsiiyeen arrinta qaadka marka waxaan ugu malaynayaa case stady ama tusaale ahaan taasaa ku filan waxyaalaha amminka qaban karta aad baana ugu mahad celinayaa waana aaminsanahay in la isugu tago oo la taageero intaa haddaan taa uga gudbo anugu kelmadii yar sheekh mustafa xaaji ismaaciil baa arrintan ka hadlaya runtii dee sheekh mustafa hadduu ka hadlayana hadalba iima ekaan u malaynayaa laakiin waxaa la yidhi balaaye ninkii cunay baa ka sheekeeyey bar agu karo kaale kelmad ka dheh bal in kastood bahalkan muddo dheer la rafanaysay waxaan keliya oo aan doonayaa inaan dhowr laba kelmadood aan dhowr arrimood ka dhaho horta su-aasha u badanoo la isweydiiyaa waxaa lay weydiiyaa abuukar maxaa bahalkan ku daba dhigay oo maxaa kugu kallifay marka halkan waxaan ka caddaynayaa inaan aan ahay dhibka nin soo maray oo soo arkay alxamdu lilaah ilaahay baa iga soo hanuuniyey ambalaas baa iga qaaday majliska dhexdiisii markan ka hanuunay oo kan dareystay oo danteeda ka raacdana waxaan dareemay waajib isaaran inuu yahay godkii anigu aan ku dhici gaaray inaan uga digo ubadka yaryare soo koraya war dhabbahaas ka leexda inaan dhaho ma gabaydaa baan ku fakaray ma buug baad qortaa baan ku fakaray waxay la noqotay inaan tiyooriga ku fiican oo aan xoogaa cod dheer ahay oo marka kambeyn sidaas inaan ku bilaabay alxamdulilah six years buu soo socday haddaba su-aasha kaloo la isweydiin karaa waxay tahay waa maxay jaalanjiyada ku hortaagan maxaa bahalkan hortaagan lix sano unbaad la qaylinayo waa waray lalahaa hal tusaalaan idinka siinayaa rebort soo baxay ka bisha tan u k customisku waxay isku qayaaseen estimate street marketka waxaa la yidhaahdo afar boqol iyo lixdan iyo siddeed milyan sannadkii inuu yahay qaadka u k yimaada waad garan kartaan baahida lacagtaasi soomaaliya u qabto iyo waxa ay ku qabsan karto afar boqol iyo lixdan iyo siddeed milyan marka waxaa laga yaabaa inaad isdhahdaan war lacagtanu tiro badana laakiin waxaad ka qaadataan un halkaa ka tusaale qaata konton kun oo wiil oo u k deggan qiimaha ugu yar oo qaad lagu cuno waa shan baan rag qaar baa afartan baan ku qayila shan baan midkiiba hadduu ku qayilo waa laba boqol iyo konton kun oo bown a day macnaha dadka cunaahay konton kun way ka badan yihiin qiimaha lagu cunaana shan baan wuu ka badan yahay laakiin minimum basabil baan uga soo qaadnay halkaasaa marka idhiya idin siin karta laba boqol iyo konton kun oo baano dhey waa qiimaha ka baxa lacagta intaas la-eg afar boqol iyo lixdan iyo toddobaada milyan dad difaaca ayaa jira dad u loobigaraynaayaa jira dad looyaris iyo akademig ah oo wax walba oo aan golaha geyno obasidkeedii geynayaa jirta ninbaa hal tusaaloo kaleo yar baan idin siinaya ninbaa wuxuu ku dooday safaaradda kenya ka socday wuxuu yidhi soomaalidu waa dad active ah creative ah dalkoodii baa ka soo baaba'ay halkaanay yimaadeen realitiga aynu ka wada hadallayuu yidhi waxa london oo dhan kala wadaa oo habeeniyo maa london keep moving london buu yidhi kelmaddaasu isticmaalay wuxuu ka waday basas driverska iyo tax driverska waa rag soomaaliya waa dadaalaan qaad ma cunaan business ban bay leeyihiin siddeed boqol oo kun oo aan aan- waxaan leeyahay siddeetan iyo siddeed kun oo qof baa lagu qiyaasaa buu yidhi dadka qaadka cunaa dadkaas wuxuu ku tilmaamay dad iyagu mentally unstable aan ahayn oo markii hore civil warku wax u geystay oo aan halkan waxba ku soo kordhinayn because wuxuu ku leeyahay haddii ay dadkani dad damiir la yihiin housing iyo health care iyo caafiyaad iyo lacag iyo waxbarasho iyo opportunityaa la siiyey dhibkay soo mareen iyo qixii iyo say halkan ku soo galanaya iyagoo unbaa og hadday dad damiir la yihiin dhexday inta xirtaan bay abaalka uk gudi lahaayeen oo taxbayer noqon lahaayeen iyaga ayaa doortay inay cunaan dhinaca kalena waxaa taagan buu yidhi les taybalka dhinaciisa kale aanu eegno shan milyan oo qof oo afar boqol iyo lixdan iyo toddobadan milyan lagu biilo oo ceelashooda iyo guryeyntooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda wax walbaha ay ku xihan tahay qaadkan uk la keeno dadkaasoo wuxuu yidhi commonwealkana ku jira weliba diin ahaanna xiriir badan oo ay ka dhaxayso iyo historic ay jirto u k iyaga ka dhaxayso marka runtii dagaalku aad buu u culus yahay laakiin innaga community ahaan dagaalku uu culus yahay ku joojin mayno waa arrintaasi waaba inayna sii motivate garaysaa oo aannu torreyda galka kala sii baxnaa oo aan sii dagaalanaaba een adduunkan maanta lagu sugan yahay waad ogtihiin waa laga baxay gumaysigii dhulka dadka laga xoogi jirayoo madaxa xabadda looga dhufan jirayoo dhulkooda xoog lagu qabsan jiray modern day slavery wax la yidhahdaa jirta gumaysiga casrigaa qofka asagoo habika oo dhulkiisii joogo baa maskaxdana laga qabsanayaa dhaqaalahana laga qabsanayaa heer ilaa uu ku faano uu gaaro anigu waxaan ahay nin macnaha western ideas wata marka dagaalkaas casrigaa soomaaliya waa mid loogu talagalay inay aayaha ubadkii soo karaaba qaadkaas cunaan shilinkii soo galaana qaadkaasuu ku baxo taasna waa mid inoo taalla tan uk laba kelmadun baan ka odhanayaa waalid reeraha dumaya hal kays taadhi iyadana waxaa ku filan hal xaafad keliya oo u k ka mid a kii families baa carruur laga qaatay qaraabo ma aha waxisuma aha isku eriya ma degana xaafadda way wada degan yihiin laakiin one thing ay all common ka yihiin kuba waa hooyo qayishay yacni ilmahaasi wuxuu isweydiinayaa war haddii hooyada inkaari ku dhacday een haddii habaryartii xataa la waayey mee adeerkii iyo eeddadii guriga imaan jirtay war mee tolkay because ilmahan marka horaannu waxaannu ku beernay islaam baa tahay dadkan ka dheerow een gacanta bismillaah dheh yacni waxaannu u tusnay inaanna dadkaa shaqo ku lahayn haddana inaan iyaga faraha u gelinno oo nalaka gurto runtii waa een waa waa carruurtaas yararkaa carruurta markaan tiifiyada soo fadhiisto dhaho soomaaliya tallaa'i tallaa'iida waxaan u leeyahay waxaan ku hadlaya magaca waa carruurtaas een arrinta inteeda kale sheekh mustafaan u- u daynayaa insha allah een marka waxaan idin leeyahay shabakaddaas ha la sameeyo ilmahaasaan ku soo ceshan lahayn inaannu u diyaarinno rag isxilqaamo oo dhaha war anigu foster care volunteeraan noqonaya xaafaddayda haddii la iga qaato nin weyn oo gargaduudan oo ugaasa oo suldaana oo carruurtuu adeerku ahaa la guranayo waa waajib baa ka saaran intuu istaaga inuu dhaho foster care baan noqonaya ilmaha anaa haynaya intii loo geyn lahaa jamaykaan shabaqadda kaloo aan idin leeyahay in la sameeyo qofkan dhacaya ee waalanee isbitaalka yaalle gaaladu saa inta dhahaan iska aruurinaya dariiqyada maraya every high street waa soomaali dhallinyaro yaryar weeye waa dadkii nation building ka qayb qaadan lahaa waxaa idinku filan keliya every maanta xawilaad baad tagtaan lacag baad dirtaan boqolka dollar markaad diraysaed haddaad dhahdid war baankaana amigsi amig ururka masaajidyada soomaaliyeed baankan u dhiib oo ha lagula dagaalamo looyaraannu qabsan karnaa wax badan baannu qabsan karnaa een, waxaan u malaynayaa een, wakhtigaygu waa dhacay een, waad waannu isla joognaa insha allah laakiin ha la dadaalo dar- bahalkana ha loo fahmo dareenkeed horta ha la qabo maanta hadduuba golahan la soo dhigay waxaan u malaynayaa codku meel dheer waa gaarayaa laakiin dareenkeed ha la qaba nin walba dariskiisa war markaad casarka soo tukataan hal marfishgala outreach la fadhiista meelaha yaryaray fadhiyaan layskala tegiyo meelihiin oo weliba hadda waxaa laga dhigay more abiling young people-ka meel weyn oo waasica oo kuraas iyo miis leh oo flat screen t v yaallo oo snooker yaallo oo shiisho taallo young people-kii baa hadda waxay ku faanaan awal waxay odhan jireen meelahan adeer faaraxyadaa gala laakiin hadda waxay noqotay meel seventeen sixteen years uu fadhiisto waana aayaheennii iyo ubadkeennii wajasaakm ullah khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu